أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo maleeshiyaadka murtadiinta ee ku dhaawacmay dagaalada beriga wilaayadda hiiraan ayaa ku calaacalay in la dayacay oo kooxda dada aysan waxba ka qaban xaaladooda abaabul ciidan aad u xogan ayaa ka socda gobolka axmaarada xilli ay kasii daraysa xaaladda guud ee dalka itoobiya howlgal qorshaysan oo lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gado iyo hiiraan kulan wada tashi oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadda hiiraan iyo waxgaradka mid ka mid a beelaha dega wilaayadda hiiraan ayaa ku soo gabagaboobay degmada ceel cali
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر waa habeenimo axada afarta bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan maleeshiyaadka murtadiinta ee ku dhaawacmay dagaalada beriga wilaayadda hiiraan ayaa ku calaacalay inay dayacday kooxda ridada aysan waxba ka qaban xaaladooda warbixinta warkaasi waxay nahay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasan mahad salaad ewalaan waxaan ku tebaynaa dhaawacii badnaayoo hore ku tebaynaa haddaana dhaqan fiicnaynuu sameeyey dadkii xilkii haay shan nin shalay oo xilkii ka xayuubiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee kusoo dhaawacmay dagaaladii xooganaa ee bilooyinkii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta iyo cadowga ku dhex marayay bariga wilaayada hiiraan ayaa qayladhaan afka furta iyagooo sheegay in la dayacay waxay eedeen u jeediyeen murtad mahad salaad agaasimaha hay-adda sirdoonka kooxda ridada soomaaliya oo ay sheegeen inuu xilka qaadis ku sameeyey saraakiishii daryeelaysay dhaawacyadooda uuna kala diray shaqaalihii u shaqaynayay xaaladda ay ku jiraan ayay ku tilmaameen mid quus ah iyagoo sheegay inay ku dhow yihiin in ay baaba'aan waxaan yahay mahad salaad ewalaan waxaan ku tebaynaa dhaawacii badnaayoo hore ku tebaynaa haddaana dhaqan fiicnaynuu sameeyey dadkii xilkii haay shan nin shalay oo xilkii ka xayuubiyey bergelan wuxuu u soo dhigtay nig agaasimihiisoodii oo xilkii ka qaaday oo haayaa gibdhihiina jikada alaabta ka aruursadau yidhi annaku haddaan nahay dadka dhaawaca oo meesha jooga isku aamini ma hayno gabdhihii iyo agaasimo ugu dambayna waxaa la guursadina meesha ka qaata Abuur- todoba bilood dadkii annaga meesha nagu hayna hadduu tago waa ku- waa ku baaba'aynaa dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha maamulka ridada hirshabeelle ayaa dhankiisa eedeen kurul u jeediyey hogaamiyaasha kooxda ridada soomaaliya waxa uu sheegay in iyaga oo maleeshiyaadkooda ay ku go'ayaan furumaha dagaalka in iyagana xaflada damaashaada ay dhiganayaan kuna qarash gareynayaan lacago fara badan haddaan warka muhiimadiisa kuu sheego dadna inay xaflado lacag ku bixiyaan oo xaflado laga niikiyo dadna ay meydkoodu banaanka yaal dhibaato aad u- aad iyo aad u weyn aan dareemayo aniga si gooni inaan u dareemayo weliba eh, in dadna meydkoodu banaanka yaallo saacad walbana xabadu ku socoto dadna ay xaflada iyo muustu garaacdaan oo madaxda qaranka lagu casuumo xaflado waaweyn rafaad iyo eh, dhaqaale la-aanba iyo dhimashada banaanka u yaalla qoraxda u taagan dhinaca kalena xafladihii iyo calaamadii iyo dabaaldegyadii ayaa lacag lagu qarash lagu bixaa tani ayaa ah masiirka murtad weliba oo hubka u qaata la dagaalanka diinta islaamka mar kasta oo ay dhaawacmaan ayaana looga tagaa goobo cidla ah kadib markii lagu danaysto abaabul ciidan aad u xogan ayaa ka socda gobolka axmaarada xilli ay kasii daraysa xaaladda guud ee dalka itoobiya warbixinta warkaasi waxay nahayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare abaabul ciidan oo aad u xoogan ayaa ka socda gobolka amxarada xilli uu sii laba ka caleeyey dagaalka ba-an ee ka holcaya gudaha dalka itoobiya xiisada colaadeed ee u dhexaysa maamulka abiy axmed iyo maleeshiyaadka faano ee amxarada ayaa cirka isku sii sharartay maalmihii lasoo dhaafay xubin ka tirsan guddiga fulinta ee jabhadda faano ayaa warbaahinta la wadaagay jiritaanka kulanyo ciidamo ah oo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa maamulka abiy axmed oo gudaha u galay magaalada bahardaar ee gobolka gondar ujeedka ciidamadan oo mas-uulkani ku micinayay inay tahay sidii loo wiiqi lahaa awoodda maleeshiyaadka faano ayaa geesta kalena ay warar ku tibaaxayaan in jimcihii shalay jabhaddu ay weerar culus ku beegsatay ciidanka dowladda xabashida etoobiya ee ku sugnaa deegaanka gojaam warbaahinta etoobiya news oo soo xiginaysa ilawareedyo ka tirsan gobolka ayaa ku waramaysa in ciidanka dowladdu ay ku guda jiraan howlgal ay ku doonayaan inay dib ula wareegaan gacan ku-haynta deegaanadii laga faramaroojiyey ee haatan ay maamulaan maleeshiyaadka faano mas-uul u hadlay jabhadda faano oo uu soo xigtay wargeeska etoobiyaanka ah ee borkena ayaa isna shaaciyey in dhammaan jabhadaha faano ee ku sugan gojaam ay diyaar u yihiin ka jawaabista duulaan kasta oo kaga yimaada dhinaca dowladda xabashida etoobiya howlgal qorshaysan oo lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gedo iyo hiiraan wilaayada gedo qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baardheere ayaa lala egtay xarunta maleeshiyaadka herdada gaar ahaan kuwaas hordoonka ay ku leeyihiin gudaha magaaladaasi waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray dhanka wilaayada hiiraan howlgal mujaahidiinta ay ka fuliyeen dhinaca bariga magaalada beledweyne ayaa lagu dilay askari murtad ahaa kaas oo lagu magacaabi jiray faarax ruway waxaana laga soo qanimaystay qorigii uu sitay kulan wadatashi oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo waxgaradka mid ka mid a beelaha dega wilaayada hiiraan ayaa kusoo gabagaboobay degmada ceel cali haddaba warbixinta warkaasi waxaynoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxamed kulankan wadatashiga ah oo muddo maalmo ah socday ayna barbar socotay dowlad diini ah ayaa waxa uu degmada ceel cali ugu soo gabagaboobay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka ee jufada waasuga ee beelweynta gaaljecel waxaana kulanka laga soo saaray bayaan iyadoona jufada sidoo kale ay dooratay nabadoon ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka odayaasha dhaqanka ee jufada waasuga ee gaaljecel ayaa iyagana goobta ka hadlay iyagoona ballanqaaday inay dhaqangelin doonaan bayaanka waxaa ka soo baxay bayaankaas hadda noola akhrinayna beesha waasugu way qaadatay wayna ku qanacsan tahay waxa waaye da'na waa nahay adduunyada si walba ay wax u dhacaayeen farxadda maanta meeshaan taalla iyo walaalaha isu yimid oo nabadoonka lagu duubay xiisadeeda xamaasadeeda adna hayso shirka dowladda noo socota sharciga toban maalmood ayay noo soo socotay si sharaf leh oo aada u qiimo badan ayay noogu soo dhammaatay shirkii noo socday oo noo barbar socday waxaa isagana si sharaf badan isagana qiimo badan ayaa noogu soo gabagaboobahayaa waxa waaye waa nabadoon habar gaal jecel waxa waaye haddii ay maxaan ku yidhahdaa ay duubeen annagana waa la duubnay waa soo dhawaynaynaa way ku mahadsan yihiin boqol kiiba boqol cishay ka toogteen walba waa mahadsan yihin jasaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum waa mahadsan tihiin saaad u qaadeen ise ka wanaagsan ayaan idinla qaadnay kiina anfaca allaha ka dhiga waa soo dhawaynaynaa boqol kiiba boqol in lagu dirsan doono oo lagu raysan doonon waa filaa heerku soo maray iyo hadda heerku taagan yahay haddii ala yidhaahdo meel uun hadda kasii fiican ama kasii wanaagsan taga doon waan rajaynaynaa ayagana dadka waa xiise dhigaan inaan la xiise dhigin sida ilaahay dartiis ood beesha looga soo xoli aada ula shaqaysiin annagana waa idin garab taaganahay waana idinla shaqaynaynaa kaafka waayo qur-aanka oo kariin waa allahayna walaalkaa haddii iskorkuu wado uu isku kaakaabma kurigaayn haddii lagu dhaho lagu karaameey walaalkaa kadaan ku noqo koobka la wadaage koob iyo ka weyn waxaad heshiin kaal iyo arroone nafta koorin mayse kii ay kuu yeerin nin haddii iskay madow yahay uusanay reerkabow hayne mugudkood la dhiganay haddii iscaasho kuusaaya kabtaa looga kacaa kabadfiyow maahin lagu koro kalaaneeba waa irag waxaskeeni kiiridii lagu saara ood la kallaaysa kolkoo inaad meelba ku kaayan oo sidooda ku keenta waa ka raahmadaadoo tolku waa ku koraa kurtun meelisku yaala nin walbaa ku kufaahe nabadoon kurtun waaya maaninkii lu kulmaaya kolkolaari kaskaada nin kabtaada talaahana kuuga kabnaada kuma naalka qabiila uukaa dadkaan laga jooga nin la keena la waaye nabadoon ow dadka inad isugu yeertid waa ku dardaarmaa degse iyo ambishiliinba waa daawa bina'aadan inad kasii daraataana waa kugu dardaarmaa dadka qaar dadaa lagu wadaado dembiil maran inad iisu diri haysid waa ku dardaarmaa dadka daba xiriiray ma lahan dibinta mooyaane inad deeqsi noqon haysid waa ku dardaarmaa dadkaan oo dhammaa ku doortee ku dadaali hay dantooda dadkaan oo dhammaa ku doortay dadkaan oo dhammaa ku doortay
waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo goobta ka hadlay ayaa si gaar ah ula dardaarmay odayaasha dhaqanka ah ee waasuge sidaa maqlayseen toban qodob baa ka soo baxday kulanka qiimaha badan bayaanka ayagaa iska leh soo baxay beesha waa suge ayagaa soo saaray sidaa arkayseen qodobka ay u horumariyeen waa wixii lala soo diray waa wadiifatu alambiyaai warusul waxay u horumariyeen dowrka ay ku leeyihiin dacwada iyo diinta alleh in dadka muslimiinta la gaarsiiyo wakhaasatan beesha ay maanta ayagu waxgaradka u yihiin bay u horumariyeen waana shaqadii lagu yaqaanay ama lala soo diray ambiyada ilaahay rususha ilaahay waxay tusinaysaa eh, garaadkooda iyo ufuqooda sarrayntiisa iyo fahamkooda fiicnaantiisa iyo maanta in aan joogno meel fiican ayay tusaale u tahay waana idinkaga mahad celinaynaa ka walaay ahaanna waxaan idin ballanqaadaynaa inaan idinkula shaqayno dacwadaas ilaahay idinka dacwadaas iyo marka risaaladaas iskama shaqayn karto ma socon karto haddaan laga celinin cidda cadow ku ah qodobka labaad sidaad maqlayseen walaaluhu waxay ka dhigeen in ay garab taagan yihiin si buuxdana u- ula shaqaynayaan walaalahood mujaahidiinta ah raggaa shaqaynaya jihaadka maanta socdana ay u yihiin cudud iyo xubin garab taagan Ee, runtii waa tusaale fiican waa wax aan ku faraxno oo qiimo weyn ah meesha maanta ay dadkeenna marayaan abaalkiina ilaahay ha gudo subxaanahu wa tacaala dowladii noo soo socotay iyo kulankii wadatashigaha oo noo soo socday wuxuu noogu gebagabaysan yahay halkan qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa leh hoggaan dhaqameed beesha ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka taas oo sabab u noqotay midnimada iyo diris wanaagga guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimood ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andulus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu